بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii magaciisu ahaa khud caqiidataka min alkitaabi wasunna ee uu lahaa sheekhi la odhan jiray magaciisa maxamed jamiil zaynow kitaabka isaga ah waa casharkii saddexaad ee aan ku bixinaynay duruustii ku saabsanayd kitaabka isaga waxaan ku dhex jirnay su-aashii iyo ahayd miman natlubu shafaacata arasuuli sal alla alay wasalam rasuulka shafaacadiisa yaan ka weydiisanaynaa oon ka dalbaynaa su-aashaa jawaabteedii baa ku dhex jirnay waxaana inoo soo caddaatay oo aayaddii qur-aanka ahayd ee ahayd qul lilaahi ashafaacatu jamiican aan kusoo sheegnay in shafaacada kulligeed ilaahay kelid leeyahay subxaana wa tacaala shafaacada rasuulkana ilaahay baa la weydiistaa ee rasuulka iyo cid kaleetana lama weydiisto sidoo kaleeto waxaan soo marnay in rasuulku sal alay slam uu baray saxaabiga inuu yidhaahdo allahuma shafichu fiya ilaahay ou ka shafaaca aqbal maxamed sal alla alay wasalam aniga dhexdeydana iiga shafaaca aqbal oo ilaahay buu weydiistay shafaacada rasuulka sal alla alay wasalam rasuulku muuse weydiisan waa xadiid xasan aan soo tilmaanay oo tirmidi warinaya waxaa kaloo rasuulku yidhi sal alla alay wasalam inii ikhtaba'tu dacwatii shafaacata yowma alqiyaama waxaan u digdhigtay baryadaydii uu ilaahay ga aqbali laha subxaana wa tacaala shafaacata yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada a shafaacadeeda aan ummadda u shafaaco qaadayo ilaahay aan ugu ergeynayo midaasaan u digdhigtay buu rasuulku yiri sal lla alay slam lianna rasuul kasta wuxuu leeyahay dacwo ama baryo ilaahay subxaana wa tacaala uu ballan qaaday inuu ka aqbalayo taydii marka aakhare iyo maalintaasaan u digdhigtay buu rasuulku yiri man maata ciddii dhimatay baan u shafaaco qaadaya oo min ummati ummadayda ka mid a kaasoo laa yushriku aan la wadaajinaynin billahi ilahi shay an waxban la wadaajinay ninkii dhinta isagoo muwaxid ah oo in ilaahay xuquuqdiisa ku xadgudbin cid kalean wax la wadaajinin saa ninkii ku dhintahay rasuulku wuxuu sheegayaa sal alla alay wasalam inuu u shafaaco qaadi doono laakiin shafaacada rasuulka sal alla alay slam ilaahay baa la weydiistaa xubbiga caddiiseen ku jirtaa rasuulkana ilaahay baa u idmaya o dhahaya u shafaaco qaad su-aasha kale waxa weye hal natlubu shafaacata min alaxyaa kuwa nool shafaaco ma ka dalbaynaa ma dhahaynaa hebelow ii shafaaco qaad adduunyada dhexdeeda macnaha waxa weyaan ii ergeed oo hebel baan arrin uga baahnahay arrintaa iyadaa niyow iiga ergeed adigaa igaga fiicanay sidaas mau odhan karaa jawaabtu waxa weeye natlubu shafaacata shafaacadii waan ka dalbi karnaa iyo ergedii min al axyaa'i kuwa nool nool fii umuuri dunyaa adduunyada arrimaheeda arrimaha adduunyada iyo baahida adduunyada iyo waxa aad iigu ergee leedahay wax adduunya hadduu yahay markaa iyadaa waad dhihi kartaa hebelow ii shafaaco qaad ama ii erge waad dhihi kartaa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi man yashfac ninkii ergeeya shafaacatan ergo xasanatan oo wanaagsan yakun lahu waxa uu ahaan doona nasiibun ajir buu ka helayaa minhaa xaggeeda dheef buu ka helayaa iyo ajir waman yashfac ninkii shafaaco qaada shafaacatan yacni ergo sayi-atan oo xun yakun lahu waxa uu ahaan doona kiflun qeybbaan minhaa iyada xaggeeda uu ka helayaa maaha ergo xun iyo shafaaco xun ninkii shafaaco qaadana qayb buu ku yeelanayaa ayuu ilahay oranaya subxaanahu watacala wa qaala sal alla alay slam nabiguna wuxuu yidhi ishfacuu war ergeeya oo dadka u kala ergeeya oo u kala shafaaco qaada tu'jaruu ajir baa laydin siinayaa buu rasuulku yiri sal alla alay wasalam marka waxa weye ergada adduunku waa banaanta shafaaco qaadka adduunku waa barfuran yahay bal war diintu way amartay maartay rasuulkuna sal alla alay slam waa amray ummadda in ninkii ninka weji agtiisa kuleh kaa kaleeto intuu dantiisa iyo baahidiisa qaado kaa uu wejigi uu agtiisa weji ku leeyahay inuu uga soo dhameeyo shafaacada bannaan ee adduunyada waa midaas maartay ee rasuulku faraya sal alla alay wasalam waa xadiis saxiixa abu daawuud baana wariyey su-aasha kale waxa weye hal naziidu miyaan kordhinaynaa fii madxi rasuuli sal alla alay slam rasuulka ammaantiisa ma badbadinaynaa oo ma ku xeeldhaaraanaynaa sababtu waxa weye laa naziidu ma kordhinayno ma ku xeeldhaaraanayno fii madxihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ammaantiisa ku xeel dheeraanmayna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa maxamedow innamaa ana anugu basharun un baan ahay yacni binu aadam baan ahay mithlukum oo idinkoo kaleeta yani malagna ma ihi yacni cunsur kalan laygama abuurin binu aadam idinkoo kalaa baan ahay maarta yuuxaa ilaya waxaase la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum macbuudkiina inuu yahay ilaahun waaxidun mid keliya inuu yahay midka xaqa aad ku caabudaysaan ma macbuudkiina xaqa aad ku caabudaysaan inuu hal mid yahay midaasaa lagu waxyoonay macnaha waxaan idinla dheerahay keliyata addoon loo waxyoodaan ahay sidiinaan addoon u ahay oo macnaha waxa weeyaan waxba idinlama dheeri ilaa waxaan idinla dheerahay waxyigaa ilaahay uu ii dhiibay subxaana wa tacaala ee uu ii diray inaan idin soo gaarsiyo wa qaala sal alla alay sl nabiguna wuxuu yidhi laa tuturuunii ha igu xadgudbina kamaa atarat innasaara nasaaradii say igu xadgudbeen ciisa bna maryama ciisihii ina maryamo ah siday u yidhaahdeen nasaaradu ciisa waa wiilka ilaahay qaarna u yidhaahdeen waa ilaahay oo sidaa ay ugu xadgudbeen ha iigu xadgudbina bu rasuulku sal alla alay slam oo xaq aan allahin haysiinina ilahay martabadiisa hay gaarsiinina addoon baan ahay addoonnimada hay dhaafinina bu rasulku sal alla alay slam fa innamaa ana anugu un cabdun addoon un baan ahay faquuluu waxaad idhaahdaan haddaad i ammaani qabtaan cabdullaahi ilaahay addoonkiisii wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii dhah addoonkii ilaahay uu soo dirsaday intaa uun idhaha bu rasuulku ilahi sal alla alay wasalam laakiin ha igu xadgudbina oo xaddaan leeyahay dhaafinina oo addoonnimadayda hay dhaafinina oo waxaanan lahayn haysiinina xaq ilaahay leeyahay subxana wa tacala idinkoo doonaya inaad weynaysaan xaq ilaahay uu leeyahay haysiinina bu rasuulku ilahi sal alla alay wasalam xadiidkaasna waa xadiis bukhaari uu wariyey walitraa'u almubaalagatu fi lmadxi waa ammaanta ood ku xeeldheerataa itraha la yidhahda maarka haygu ammaantayda ha ku xeeldheeraanina saasuu rasuulku leeyahay sala allahu alay wasalam marka rasuulku ammaantiisu yani waxa weeyaan waa dhammaystiran tahay oo ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala laakiin waxa weeyaan in la dhaafiyo xuduudda binu aadamka oo loo maleeyo inuu ilaahay wax la wadaago subxaana wa tacaala oo siduu ilahay wax u tara wax u tiri karaay middaa way miduu rasuulku ka digaya sala allahu alay wasalam cinwaankana wuxuu ka dhigay sheekhu aljihaadu walwalaau walxukmu jihaad oo ilahay jidkiisa lagu jihaado walwalaau iyo jacaylka oo la jeclaado ama nicitaanka cid la naco walxukmu iyo xukumkii buu halkan kaga hadlaya jihaad fii sabiili illah nafta iyo maalka oo loo furo ilahay jidkiisa subxaana wa tacaala alwalaa walahana waxaa la yidhaahdaa inaad macnaha ruux jeclaato ama u gargaarto ama aada nacdo oo aada tuurtaa la yidhahda yaa la tuuraa yaase la soo dhawaystaa oo la jeclaadaa masaladaana wuu ka hadli doonaa walxukmu xukumkiina wuu ka hadli doonaa oo macnaha waxa weeyaan ummadda iyo xukumkeedana sidaas wuu ka hadli doonaa oo waxa weeye maxaan isku xukumaynaa shayga aan isku xukumayna haddaana dad muslimiin a muxuu yahay arrintaa iyadoo qaado wuxuu sheekhu is weydiiyey maa xukmu ljihaadi fii sabiili illah jidka ilaahay oo lagu jihaadahay xukumkiisu muxuu yahay الجهاad جهاadkii waaجiب jawaabta waxa wey الجihaad جihaadkii waaجiب waa waaجiب bilmaali maalki inaad ku jihaado xoolahaagii والنفس inaad naftaada ku jihaado والlisaani inaad carabkaaga ku jihaadahay waa waajib macnaha جihaadku waa inaad wax alla wixii dadaalkaa ah aad ku bixiso ilaahay jidkiisa subxaanaه وatacaala diinta ilahay say u kor noqon lahayd mabda'an aad aaminsan tahay iyo tawxiidkii caqiidadaada sidii aad u xambaari lahayd saad ugu dhibaatoon lahayd xoolahaaga iyo dhaqaalahaaga siaad ugu bixin lahayd u hor lahayd naftaada sidii aada ugu bixin lahayd jidka ilahi subxaana wa tacala ead u dhiman lahayd adigoo markaasi difaacaya diinta ilahi difaacaya mabda'aaga difaacanaya si aad u dhiman lahayd si aad carabka uga dagaalami lahayd oo ilaahi subxaana wa tacaala carabkaaga aad diinta dadka ugu gaadhsiin lahayd oo carabkaaga aad diinta ugu difaaci lahayd haddii ilaahi subxana wa tacala caqli ku siiyey haddii ilaahi subxaana wa tacaala hadal ku siiyey inaad macnaha waxway intaasoo dhan u adeegsato rabbi subxaana wa tacaala diintiisa sida ay u kor noqon lahay litakuna kalimatu llahi alculya rabbi kelimadiisu inay kor noqoto diintiisu kor noqoto ummadiisa iyo dadka isaga rumaysan inay kor noqdaan taa inaad u guntato ood u xanjeerato ood isku daydo maaragtay inaad macnaha arrintaa iyadaa aad ka dhigato shaqo ka dhigato ma qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yihi infiruu baxa oo ilaahay jidkiisa u baxa yani ka baxa guryihiina khifaafan idinkoo fudfudud watiqaalan iyo idinkoo culculusba ama idinkoo mid mid ah oo kooxkoox yarina ama idinkoo jamaacaad waaweyn ah baxa buu ilahi oranaya subxaana wa tacaala oo wajaahiduu jihaada dagaalama biamwaalikum xoolihiina ku dagaalama wa anfusikum nafafyaalkiina ku dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahina ku dagaalama jidka ilahi ku dagaalama subxaana wa tacaala maalkaaga iyo naftaada jidka ilaahi ku dagaalama idinkoo badan iyo idinkoo yarna baxa buu ilahi oranaya subxaana wa tacaala oo gaalada iska dhicin mabdi'iina xambaara oo mabdi'iina difaaca oo caqiidadiina u dagaalama ha noqonina dad aan xilkas dad aan xilkas ahayn oo wax xilba aysan saarnayn oo mas-uuliyadi ayn saarayn oo diintooda iyo mabaadidooda aan iska xil saarayn ha noqonina ee xambaara mabdaa ilaahay idiin dhiibay subxaanahu watacaala oo shay kasta oo qaali ah naf ha ahaato xoolo ha ahaado shay kasta oo qaaliya iyada ku difaaco ku hura buu ilahay oranaya subxana watacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi jaahidu lmushrikiina gaalada la dagaalama biamwaalikum xoolihiina kula dagaalama wa anfusikum naftihiina kula dagaalama wa alsinatikum carabyaalkiina kula dagaalama xoolaha ayaa la hormariyaa markii jihaadka laga hadlay maxaa yeelay xooluhu waa lafdhabarta jihaadka ninkii macnaha xabadda ridayay ee dagaalamayay wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado wuxuu u baahan yahay wuxuu xabadii uu ku iibsado wuxuu u baahan yahay wuxuu reerkiisii macnaha waxa weeyaan wax u biila wuxuu u baahan yahay wuxuu kaba siisto wuxuu u baahan yahay wuxuu dhar siisto wuxuu u baahan yahay wuxuu luqmad ka dhigto intaasoo dhan ayaa xoolihii ku fadhiya xoolihii marka waxa weeye sidaa daraaddeed buu ilaahi subxaana wa tacaala aayadaha qur-aanka ah hal aayad buu ilaahi markii jihaadka laga hadlayo xoolahan dhaqaalaha ilaahay siiyey waxaa loo baahan yahay inay ilaahay diintiisa iyo dacwadiisa iyo jihaadka ilaahay daraadii ee gaalada lagula jiro inay ku garab qabtaan oo ku baxsadaan baa loo baahan yahay maalka naftana sidoo kaleeto ninkii ilaahay geesinimo uu siiyey oo ilaahay subxaana watacaala adkays uu siiyey ninkaasi inuu goobta tago oo gaalada la dagaalamo ayaa iyadana loo baahan yahay carabkana lagu dagaalamo oo dacwadii dadkii lagu gaarsiiyo oo shubahaadka gaalada ka imaanaya lagu difaaco oo diinta ilahay lagu difaaca loo baahan yahay abu daawuud baa xadiidkaa wariy waana xadiid saxiixa marka jihaadkii wakaa weliba si gaar ahaaneed jihaadku wuxuu usii waajibayaa maanta aan joogno oo gaaladii kulligeed ay u midowday sidii islaamka u tirtiri lahay sidii kooxdaa yartee ilaahay rumaysan loo tirtiri lahaa wax kasta loo adeegsanayo mar dacaayad loo adeegsanayo oo la odhanayo mar waa buubla duurkii mar la odhanayo maaragtay waa mutatarrifiintii mar la odhanayo waa usuuliyiintii mar la odhanayo waa irhaabiyiintii mar la odhanayo waa kuwii xag jiray dacaayaad iyo maaragtay wax alla wixii ay yani suuradooda ku xumayn karaan wejigooda ku tashwiihin karaan ayay adeegsanayaan marna gacantaa la isula imaanaya oo waxa weeyaan wax alla waxay awood haystaan awood dhaqaale ha noqoto awood ciidan ha noqoto awood siyaasadeed ha noqoto awood idaara ha noqoto kulli waxay doonayaan inay u adeegsadaan siday diinta iyadaa kula dugula dagaalan lahay maanta oo kaleeto marka sidaa ay tahay gaalo oo dhan ay isu kaashatay inay islaamkii dadkiisa la dagaalanto jihaadku wuu kasii marka adkaanayaa waajibbuuna kusii noqonayaa waajibnimadiisuna waa sii laban laamaysaa marka bal waxa weeye jihaadka keliyeeta maanta layskuma daynayo oo gaaladu inagu dayn mayso haddaan diinta islaamka o dhan ka tagno magac intaan diin islaamka haysanayo waa laynala dagaalamaya magac keliyeeta maanta waxa bosnia herceg waxa ka dhacayaay waxa weeyaan waa daliil cad wey maxaa lagu leynayaa waa dad muslimiina islaamka wax kuma kama haystaan magac mooyaane bacda dalika islaamnimaa loo leynaya maxaa ka socda filistiin kashmiir maxaa ka socda yacni waxa weeyaan dagaal aan macnaha waxa wey geel waa usoo gabanin iyo dulmi aan macnaha waxa weeyaan aan meel loo soo mari jirin meel loo cuftadan aan la haysanin baa muslimiinta lagu hayaa maarata waa in wax layska dhiciyo marka oo gaalada layska dhiciyo su-aasha kale waxay tahay ma huwa alwalaa waluhu muxuu yahay alwalaau walihi jawaabtu waxa weeye huwa alxubbu waa jacaylka iyo nusratu u gargaaridda wey yaad jeclaan yaadse u gargaari dadka aad u gargaaraysid jeclaanaysid soo dhawaysanaysa yaa wey qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi walmu'minuuna dadka mu'miniinta ee ragga ah walmu'minaati iyo hablaha mu'minaadkii bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale awliya u yihiin awliya isu yihiin waa dad isjecel waa dad isu gargaaro isu kaalmeey waa dad isqadariya sidaasuu ilahi oranaya subxaana wa tacala waa dad isa soo dhawaysa iimaankaas ka dhexeeya mabda'a ka dhexeeya isku soo dhawaysanaya wa qaala sal allau alay wasalam rasuulkuna wuxuu yihi almu'minu ruuxa mu'minkii lilmu'mini mu'minka kale kalbunyon kalbunyaani dhis oo kale u yahay dhistaasoo yashuddu adkaynayo bacdu qaarkii bacdu qaar kale adkaynayo yani dhista guriguu ka kooban yahay siday isu haysatay isu adkaynaysa nidaamka kale u garab taageen saasoo kale mu'miniintu isu yihiin bu rasuulku sal alay wasalam saas wey marka dadkii mu'miniintaha maadaama mabdaw u mideeyey tawxiidku u mideeyey caqiidadu ay midaysay sidaa daraaddeed buu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka dhigayaa dad walaalo ah oo isjecel oo isgarab istaagaya cadowgooda iska kaalmaysanaya iyagii isa soo dhaweynaya waana miisaankaas miisaanka dadka lagu jeclaado ama lagu fogeeyo nin walbana intuu ilaahay u jiro ee u dhow yahay ayaa la dhawaystaa intuu ilaahay ka dugsan yahay ka fog yahayna waa la fogeeyaa laakiin waxa weeye aasaas kale oo dadka lagu dhaweeya lagu soo lagu fogamaayo muslim baa wariya xadiidka islaamka su-aasha kale waxay tahay hal tajuusu miyay bannaan tahay muwaalaatu lkufaari gaalada in la jeclaado wa nusratin iyo gargaaridooda ma banaantahay jacayl gaalo la jeclaado ma banaan tahay in loo gargaaraayo ma banaan tahay in la garab istaagaayo ma banaan tahay in loo hiiliyaayo ma banaan tahay laa tajuuzu jawaabtu waxa weeye laa tajuuzu ma banaana muwaalaatu lkufaari gaalada in weli laga dhigto in la jeclaado wa nusratin gargaaridooda ma banaan gaal ah inaad garab istaagto u hiliso oo xoolo ugu hiliso oo afka ugu hilisay carab oo gacan aad ugu hilisaay ma banaana inaad jeclaatana ma banaano qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waman yatawallahum ninkii awliye ka dhigta oo minkum idinka idinka mid a gaalada ninkii jeclaada ama ninkii garab istaaga oo idinka idinka mid a mu'miniinto fa innahu ninkaasi minhum ayaguu ka tirsan yahay buu ilahi ornaya subxaana wa tacala markiiba waa leexday oo safkoodii xaggoodii buu ilahay kasoo jeediyay subxana wa tacala islaanimadii waa ka baxay macana islaanimadii waa ka baxay wa qaala sal alla alay sl rsulkuna wuxuu yidhi ina aala bani fulaan ree bani fulaan laysuu maysan ahaanin biawliyaai anigu kuwaan jeclahay ee aan gara u gargaarayo eean garab istaagayo ma aha rasuulku yiri sal alla alay wasalam sidaas weeyaan marka waxa weeye waa mas'alatu alwalaa'i waalbaraa caqiidatu alwalaa'i waalbaraa yaan jeclaanaynaa oo yaan soo dhawaysanaynaa oo yaan garab istaagaynaa hiil iyo hoo yaanan garab istaagaynaa waxaan la garab istaagaynaa ruux kasta oo mu'min ah jinsiyaduu dooni halahaado waddankuu dooni ha ka yimaado midabkuu dooni hala haado martabaduu dooni dhaqaale ha ka joogo marba hadduu mu'min yahay waxaa lagaga maarmaana inaan weli ka dhigano walaalkana inaan ka dhigano oo aan soo dhawaysano oo hiil iyo hooba aan ku garab istaagna loo baahay haddiise uu cadow yahay oo ilaahay diintiisa ka tegay oo mujrim uu yahay waa inaan fogeyno inaan iska durkino oon nacno oon fogeyno oon go-daamino oon goyno weeyaan maana walow haba noqdo kii hooyadaada iyo aabbaha ay dhaleen walow ha noqdo midka qaraabadaada tolkaaga ha noqdo marba haddaad mabda ku kala tagteen ina aad kala tagtaan oo aydan macnaha waxa weeyaan aydan wax walaaltinimo iyo isjacayl usan ka dhaxayn isxiriirin iyo waxa weeye maaragtay isa soo dhaweyn mabda ku salaysan qaraabtinimo wixii xaq qaraabe uu kugu leeyahay mooyaane oo waalidiinta oo kaleeto xaqul qaraaba wixii uu keeno mooyaane laakiin waxa weeye jacayl iyo garab istaag iyo uhiilin iyo arrimahaasoo dhan kuguma laha xaq kuguma laha sidaa daraaddeed arrinta lagu kala baxaya ma aha qabiil iyo qaraabtinimo iyo tol ma aha arrinta laysku dhaweeyo ama laysku fogeeyo sida soomaalida ka jirta oo kaleeto ree hebel ma aha ninkani kana waa ree hebel kani waa maaragtay waa qoladaas ku dhashay kana qoladanuu ka dhashay inaad ku fogeysood kusoo dhawaysatahay waxa weeyaan waa qalad ruuxa waxaa lagu fogeeyaa ama lagu soo dhaweeya waa ilaahay subxaana wa tacaala kolba intuu ku u dhow yahay ama uu ka fog yahay maarata su-aasha kale waxay tahay man ilwaliyu man huwa alweli weliguu yahay weli yaa la yidhaahdaa jawaabtu waxa weye alwaliyu weligu huwa almu'minu waa ruuxa mu'minka attaqiyo ilahay ka cabsado nin kasta oo ilaahay ka cabsado oo mu'min oo ilahay rumaysan waa weli qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi alaa hooyaay ina awliyaa allah ilahay awliyadiisa laa khawfun cabsi maysan ahna calayhim shoor walaa hum yaxzanuuna kuwa murkayana maysan ahn uma murkayaan aladiina kuwa weeye awliyadaas aamanuu ilahay rumeeyey oo kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa cabsada ilaahay dadka rumeeyey haddana ka cabsada kuwaasaa awliyalaya meeshay joogi dooni ha joogi intay dooni ha la ekaadeen ha qarsoonaadeen ha muuqnaadeen marba haddii uu mu'min yahay ilaahayna ka cabsado waa wey waxaas waa wey khalad wey marka fikradda odhanaysa in dhowr nin oo macnaha wax weeyaan la yaqaano hebel iyo hebel in awliye loo haysto laakiin mu'miniintaa kale inaan awliye loo haysanin waa khalad waxaa kaloo khalad ah in awliyanimada garashadeeda lagu garsiyo miisaanka lagu miisaamo ruuxu weligiyaa lasma ah in laga dhigo ruux qalba wixii mucjizaad wixii khawaariqul caadaad wax maskaxda ka wey ama waxyaaba soo socda hadduu ka warramo loo qaato ka soo hadalnay waxa weeyaan ninkuu weli kuma noqdo hawada hadduu duulo xataa weli kuma noqdo badda hadduu dul maro isagoon markaba aan doon saarayn weli kuma noqonay ninka noocaas oo kale saaminaya sida imaamu shaafici uu yihi nin haddaad aragto hawada duulay ama badda dul socdo ha u rumaynin uu weli yahay ilaa aad kitaabka ilaahay ku miisaanto oo saarto haddii kitaabka ilaahay u waafaqo oo nin ku dhaqmo oo noqdana waa weli ilaahay waxa ka muuqdayna waa karaamaad haddiise uusan kitaabka ilaahay ku dhaqmin si in badan oo maanta suxari ay u badan yihiin oo awliya loo haysto kitaabka ilahay hadduusan ku dhaqmin waa beenaale shaytaan abuuri ee ka dheero buri imaamu shaafici maaha marka weliga sidaas inagu haysano ma aha dhowr nin oo macnaha meel iyo meel ku aasan ma aha awliyada muslimiinta oo dhan mu'miniinta ilaahay ka cabsadoo dhan waa awliyadahay sidaas weeyaan waqaala sala allahu calay wasalam nabiguna wuxuu yidhi inamaa weliyii aniga weligaygu allahu ilaahay weeyaan wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta intooda wada wanaagsan kuwaasa aniga awliyadayda kuwaan jeclahay ee i jecel ee u garab istaagaya yowna garab istaagaya kuwa weeyaan buu rasuulku sal alay wasalam waa xadiis saxiixa axmed baa weriya xadiiskan halkaa waxaa kaga soo baxa mas'alatu alwalaa iyo jihaadkiisa waxaa inoo laaban xugma wuxuu sheekhu marka isagoo masalada iyadaa isweydiinaya bimaadaa yaxkumu lmuslimuun muslimiintu maxay isku xukmiyaan dastuurkooda iyo dhaqankooda muxuu yahay xerka jabaa ma dastuur caqligooda ay ka dejiyeenba ma baarlamaanka wuxuu u dejiyaan ma dhaqan ay caba ka soo gaadheen muxuu yahay jawaabtu waxa weeye yaxkumu lmuslimuuna muslimiintu waxay isku xukminayaan bilqur'aani ilaahay soo dejiye waxa ilaahay uu ku soo dejiyey ummadda ku kala xukmi baa rasuulka lagu yidhi sal alla alay wasalam waqaala sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yidhi caalimi alghaybi allaha waxa maqan ogow waashahaadati iyo waxa jooga midka ogow anta adigu taxkumu waad kala xukmisaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda adaa kala xukmiya ilaahay subxaana watacala waxa dhex maraya addoommada iyo arrimaha dhexdooda ka dhacaya ilahay oo adaa kala saaro subxaana watacala adaa kala xugmiya diintaada lagu kala xugmiya laakiin maskax iyo caqli iyo wax meel kale lagala yimi doona ummadda laguma kala saaro waana khalad weyn oo mujtamacaadka muslimiinta ah bulshooyinka islaamka ah dadka muslimiinta ah qoysada islaamka maanta khalad weyn ay ku sugan yihiin in ilaahay subxaana watacaala diintiisii dhaqankiisii dastuurkiisii qaanuunkiisii inta layska tuuro dhabarka laga tuuro inaan qawaaniin kaleeto iyo dhaqamo kaleeto aan soo qaadano haddana isla markaa aan islaamnimo sheeganahay yacni waxa weeyaan dhibkeeda ay leedahay weliba dhaqamadu waa kala fog yihiin dhaqamo gaala ay dejiseen inaan soo abaahano oo markaa wadamadeeni iyo dadkeeni aan ku xugminahay innagii shacabka ahaa ee raciyadda ahna aan sidaa ku raali noqonahay waa dulmi aan dulmi ka dambaynin wey waxaana weeyaan waa arrin aada iyo aada khatar ah diinteenna khatar ku ah iyo mustaqbalkeena iyo aakharadeenna wey ciwaankan kaleeto waxa weeyaan alcamalu bilqur'aani waalxadiis dhaqan in lagu dhaqmo qur'aanka iyo xadiidka rasuulka sal alla alay wasalam labada master ayaan leenahay haddaanu nahay dad muslimiin ah inaan labadaa dhaqankeena ku salayno oo nolosheenna ka qaadano oo nolol maalmeedkeena u celino oo iyaga hoggaan ka dhigano u dhiibano iyaga maaragtay maamulka middaa iyadaa buhaari meeshan taasana uu kaga hadlaya sheek ilahay wuxuu leeyahy limaada anzala allahu alqur'aana muxuu ilaahay qur-aanka usoo dejiyey ujeeddada uu ka lahaa ilahay qur-aanka soo dejintiisu maxay ahayd jawaabtu waxa weeye anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey alqur'aana qur-aankii buu ilahay soo dejiyey lilcamali bihi in lagu dhaqmo qur-aanka buu ilahay usoo dejiyey subxana watacala in la barakaysto maya in dadka dhinta lagu dul akriyo maya oo keliya maya in macnaha la dhunkado oo keliyata maya in meel kore la sulo keliyata maya ilaahay wuxuu usoo dejiyey inuu dhaqan noqdo maamul inuu noqdo nolosheenna kontaroolo oo nolosheenu ay ka dambayso isaga inuu noqdo ilahay ugu talagale subxana watacala qaala tacaala ilahay wuxuu yihi ittabicuu waraaca maa anzila maa unzila wixii la dejiyey ilaykum idinka waxay laydinku soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigan laydinkaga soo dejiyey midkaa isaga a dabagala oo raaca oo noloshiina ka qaata wa qaala sala allau alay waslam nabiguna wuxuu yihi iqra'u lqur'aana qur'aanka akriya wacmaluu bihi kuna dhaqma walaa ta'kuluu bihi ha ku cunina ha ka dhiganina macnaha waxa weeyaan shay aada cunto ku raadsataan oo risqi aada ku doonataan ha ka dhiganina kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhiganina meelaha macnaha munaasabaadku ka jiraan ku intaad ku akridaan un aad wax ka cun ku cuntaan ha ka dhiganina mid intaad dardaasan un aad ku goysaan wax ku heshaan ha ka dhiganina waxaad ka dhidaan midaad akrisaan oo aad fahamtaan markaad fahamtaanna wixii idinka soo baxay aad ku dhaqantaan oo noloshiina guriga ku salaysaan iyo midiina fardiga iyo midkiina bulshadaba saa ka dhiga wilah warnaya subxaana wa tacaala waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey rasuulkaa odhan ayaan ujeeda sala alla alay slam waxa weeye su-aasha kale ee sheekhu is weydiiyey maa xukmu lcamali ku dhaqanka xuya camal in lagu camal falo bilxadiidi saxiixi xadiidka rasuulka ka sugan ee saxda ah ku camalfalkiisa xukunkiisa xuya jawaabtu waxa weeye alcamalu ku camalfal bilxadiidi xadiidkii lagu camal falo xadiidkii asaxiixi ee rasuulka ka sugnaay waajibun waa waajib xadiidka rasuulka ka sugan in lagu camal falo isagana waa waajib maxaa yili qowlihi tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idinla yimid faquduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebay canhu xaggiisana fantahuu ka har rasuulku wuxuu idinla yimid ee amarka ana qaata nahyigii wuxuu idinka reebayna ka ahay waa axaadiistii rasuulka sal allau alay wasalam wa qaala sal alla alay slam nabigu wuxuu yihi calaykum dushiina calaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima jidkaygii iyo dariiqadaydii laazima wa sunnati alkhulafaa khulafadii sunnadoodii iyo jidkoodiina laazima khulafadii alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee u hanuuninahay waxa weye waa khulafadiisii abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali khulafadaa rasuulka uga dambeeyey sal alay slam maamulkii dowladda islaamka kuwaa iyaga ana jidkoodii ku dayda yuu rasuulku yihi sal alay wasalam sunnadaydii iyo jidkaygiina inta ka horraysa ku dayda tamasakuu qabsada buu rasuulku yihi sal alay slam biha iya qabsada oo goostambeedka ku qaniina oo ku adkaysta oo iyada yaan laydinka riixin buu rasuulku yihi sal alay wasalam waa sunnadii rasuulka kutubta axaadiista faraha badan umahatustaha hayruha aada bay u fara badan yihin wax kastoo rasuulkeenu samayn jiray sal allau alay wasalam oo inaga maslaxa inoogu jirtana waa lasoo raray kulligeed waa inoo taalla ee waxa loo baahan keliyata intaan baranno inaan marka markaas kadibna dhaqan gelinna maanta waa xadiis saxiixa axmed baana wariya xadiidkaa isaga su-aasha kale waxay tahay hal nastagni miyaan ku kaaftoomaynaa bilqur'aani qur'aanka ma ku kaaftoomaynaa cani ilxadiidi xadiidka maga kaaftoomaynaa qur'aanku ma nagaga filan yaha xadiidka waa qur'aanka keliya intaan qaadanno xadiidka ma iska din karna ma ka maaranaa xadiidka jawaabtu waxa weye laa nastagni kama maarano oo kuma kaaftoomi karno bilqur'aani qur-aanka keligii can ilxadiidi xadiidka rasuulka kama kaaftoomi karno qur-aanka basan qaaran xadiidna uma baahan war ma aha arrin asaxaysana ma aha qur-aankuna xadiidka kama maarno qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi waanzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga maxamedo addikra qur-aankii baan kugu soo dejinay litubayina si aad u cadayso linnaasi dadka ugu cadayso maa nuzila ilayhim wixii lagu soo dejiyay qur-aankaan kugu soo dejinay waxaan kugu soo dejinayna waxa weeye in aad dadka u cadayso wixii lagu soo dejiyay rasuulka cadayntiisiina waa axaadiista uu qur-aanka ku fasiray oo macnaha waxa weeye du yani waxyaalihii qur-aanka lagu duuduubay uu rasuulku ku faahfaahayay axaadiistiisa sal allau alay wasalam tusaale haddaan soo qaadano oo kaleeto rasuulku sal allau alay wasalam ilaahi subxaana watacala wuxuu qur-aanka ku sheegay salaada tukada laakiin ma lagu sheegay qur-aanka dhexdiisa salaadu inta ragcadood ay atahay salaada subax salaada duhur inta ragcadood ay tahay laguma sheegin salaad macnaha waxay cesho inta ragcadood ay tahay qaabka loo tukanahay yacni arkaanteeda kulli intaasoo dhan laguma sheegin intaasoo dhan laguma sheegin kitaabka qur-aanka yaa faahfaahiyey marka waxaa faahfaahiyey qaabkii salaada loo tukan lahaa rasuulkeennaa faahfaahiyey sal alla alay slam axaadiistiisu faahfaahiyey sidaa daraaddeed qur-aanku kama maarno axaadiista innaguna kama wada maaranno kitaabkeenna iyo iyo xadiidkeenna labadooda midna kama maaranno kama maaranno kitaabkun xadiidkuna sidiisuba waa tafsiirkii rasuulku uu tafsiiriyey kitaabka qur-aanka uu tafsiiriyey wa qaala sal alla alay slam nabigu wuxuu yihi alaa hooyaay wa inii aniga uutiitu waxaa la siiyey alqur'aana qur-aankii baa la siiyey ilahay qur-aankii buu siiyey wa midlahu iyo mid la mid ah macahu oo maciisa midka qur-aanka la midka ee la siiyey muxuu yahay waa xadiidkii rasuulka sal alla alay slam isaguna waa waxyi waa waxyi ilahay baa kusoo dejiyey subxaana wa tacaala oo u sheegay xadiid qur-aanka sidii loogu xekana loogu waxyooday waa waxyi marka labaduba maarta waxuu rasuulku sal ly slm jeedkiisa kala yimid ma jiro saxiix waa xadiid saxiixa rawahu abu daawuud wagayruhu abu daawuud iyo hayrkii baa wariyey su-aasha kale waxay tahay hal nuqadimu ma ka hormarinaynaa qawlan qowl calaa qowli illaahi ilahay hadalkiisa hadal kale ma ka hormarinaynaa warasuulihi iyo rasuulkiisa sal lay slm hadalkooda hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka hadal kaleeto oon ka hormarinaynaa ma jiraan jawaabtu waxa weeye laa nuqadimu ma hormarinayno qowlan hadal calaa qawli illahi ilahay hadalkiisa iyo warasuulihi rasuulka ilahi ilaahay iyo rasuulkiisa hadalkooda hadal kaleetoon ka dooranayno amaan ka hormarinayno ma jiro liqawlihi tacala ilahay baa wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilahay rumeeyeyow laa tuqadimuu ha hormarinina ha hormarinina qawlan aw ficlan ha la hormarinina bayna yaday illahi ilahay hortiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa hortooda qowl iyo ficil ha hormarinina maarta ha la hormarinina ka suga ilahay iyo rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa ka suga markay xukunka idin siiyaan markaa kadib ka qaata laakiin waxa weeye inaad ilaahay qowlkiisa iyo adoon ogaanin wuxuu ilaahay ka yidhi rasuulkiisuna ka yidhi inaad iskaga dhaqaaqdaay middaa iyadii waxa weeyaan waa ka hormar ilaahay iyo rasuulkiisa inaad ka hor dhacday weli qawlihi sal alla alay slam rasuulku wuxuu yidhi laa taacata adeecid ma jirto limakhluuqin cid makhluuqa ilaahay adeecad adeecid uma sugin laa taacata adeecid ma jirto limakhluuqin makhluuq la adeeco fii macsiyati alkhaaliqi ilahay macsiyadiisa lagu adeeco cid ilaahay macsiyadiisa lagu adeeci karoo lagu laga yeeli karo ma jirto haddii lagu faro shay macsiyo ah oo xumaan ah haddii lagu faro ama boqor ha ku faro ama aabba ha ku faro ama amiir ha ku faro cid ku fartaba haddii lagu farayo cid aad ka heli karta ma ay jirto ilaahay subxaanahu watacaala inaad caasido maanta cid arrintaa yeelan kartana ma jirto oo lagaga dambay karo ilaahay subxaanahu watacaala caasiyadiisa maanta waa xadiis saxiixa rawaahu طabraani dabraani baana wariyey maanta wa qowl ibnu cabaas ibnu cabaasna wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka cabsanaya an tanzila inay idinku soo degto calaykum dusiina dushiina xijaaratun dhagaxyaan inay min asamaa samada idinkaga soo degaan samada inuu dhagaxy kaga soo daataan ka cabsan buuri maxaa yeelay aquulu waxaan leeyahay lakum idinka qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi baan idin leeyahay wataquuluuna idinkuna waxaad leedihiin qaala abu bakrin wa cumara abu bakr iyo cumar baa yidhi baa idinkuna odhanaysa yani markaan masale isku qabanno oo arrin ina dhex timaado aniguna ilaahay baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi baan idin leeyahay oo rasuulka hadalkiisii baan idiin soo daliilinayaa idinkuna abubakr iyo cumar ficilkiisii baad ii soo daliilinaysaa sidaa daraaddeed horumarintaa aad abubakr iyo cumar aad ficilkooda qowlka rasuulka horumarinaysaa dhagaxyaan inay samada idinkaga yimaadoon laydin ciqaabaan ka cabsanaya buhi maarka abubakr iyo cumar mataqaanaa abubakr iyo cumar waxa weye waa raggii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ardadiisii wey ummadda labadii ninay ugu fadli badnaa wey isla markaa haddana marnaba ibnu cabaas muusan ka raalli noqonin in rasuulka lala simo sala allahu calayhi wasalam in rasuulka laga hormariyo muusan ogolaanin bal waxa weeyaan cid kasta nin hadalkiisa laga yeelayo oo si dhammaystiran loo qaadanayo ma jiro ilaa nebi maxamed maya sala allahu calayhi wasalam hadalkiisa ayaana waajib inuga ina cid kasta hadalkiisa ka hormariyo rasuulka ilaahay baa reebay cid kaloon ka dhegaysanaya ma jiro rasuulka ilaahay baa amray cid noo diidi karta ma jiro rasuulka ilaahay baa noo jideeyey sidaasaanu qaadanayna sidaasaa loo baahaya macnaa waxa weeye dadka muslimiinta inay noqdaan su-aasha kale waxay tahay maadaa nafcalu maxaan samaynaynaa ida ikhtalafnaa haddaan iskhilaafno ummaddii haddii khilaaf dhex yimaado oo arrin aan isku qabanno maxaan samaynaynaa miyaan islaynaynaa xaggeen la aadaynaa jawaabtu waxa weeye nacuudu waa noqonaynaa ila alkitaabi kitaabka ilaahay iyo wasunnati saxiixa sunnada rasuulka sala allau alay wasalam ee ee ka sugnaatay kuwaasaan u noqonayna iyagaasaan ka raadinaynaa xal uga raadinaynaa doodannada iyagaa nagu kala bixinaya ayagaa maaragtay noo kala caddaynaya iyagaana kala saaraya maaragtay qaala sala allahu qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi fain tanaasactum haddaad doodaan fii shay-in shay haddaad ku doodaan farudduuhu celiya shaygaas ila allahi ilaah xaggiisa u celiya iyo warasuuli rasuulka ilahay u celiya ilaahay iyo rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilahay baa loola jeedaa rasuulkana waxaa loola jeedaa sunnada rasuulka sal alay slam in kuntum haddaad tihiin wey tu'minuuna kuwa rumeeyey billahi ilahay haddaad rumaysantihiin iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira haddaad rumaysantihiin haddaad tihiin dad mu'miniin ah oo maalinta aakhira rumaysa doodda idin dhex martay wixii aad isku qabataan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyo haddii dhiig idin dhex yimaado haddii arrin kale aad isku qabataan wax alla wixii dood ee idin dhex martay isku qabsataan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka u celiya sal alla alay wasalam waa haddiise aada mu'miniin tihiin haddaydaan mu'miniin ahaynna meeshaad doodaan ba la aado dalika midkaa isaga ayaa khayrun idin wanaagsan oo wa axsanu isagaa idin khayr badan oo waaxsan wanaagsan ta'wiilan ciribta dambe iyo yani gadaal dambana iyadaa wanaagsan buu ilahi warnaya subxana wa tacaala wa qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi calaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima wa sunnati alkhulafaa khulafadii sunnadoodii laazima alraashidiina ee hanuuninaysay hanuunsanaa dadkana hanuuninayay tamasakuu qabsada biha sunnadaa iyadaa ku dhaga sunnadaa sunnadayday ku dhagab rasuulkulah sal alla alay wasalam dood markii idin dhex martana u celiya middaa iyada usoo noqda maaha saasaa loo baahaya saxiixun way rawaahu axmed axmed waa wariyey xadiidka isagaa waxaa loo baahaya marka dadka muslimiinta bedelkii ay odayaasha u noqon lahayn xeer jajabka loo celin lahaa dastuurka maxaakimta ee daalimka ee ilaahay subxana wa tacala diintiisa lagu bedashay loola noqon lahaa dadka muslimiinta waxaa loo baahanya ka yar iyo ka weyn yani rag iyo haween kulligood inay arrimaha doodaha ee dhex marayahay iyo waxay isku qabsanayaan iyo ismaandhaafka dhexdooda imaanayahay in ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam la soo celiyo halkaasaa waxaan ka helaynaa xugum oo cadaalad ku dhisan waxaan ka helaynaa inaysan midkeenna u exan waxaan ka helaynaa xugum ina qanciyo oo labadeennaba aan ku qanacno meeshaasaan ka helaynaa maarka laakiin haddaan meelo kale ula noqono waxaa inagu dhacaysa diin la-aan adduunyo iyo cadaab aakhara ayaa inoo kulmaya maaragta waana dhibaatada maanta haddaan nahay dad muslimiin ah inaa haysta wey ilaahayba kuma kalsoonin manhajkiisii iyo diintiisii kitaabkiisii kalsooni kuma qabno oo rasuulkiisii sala allahu alay wasalam iyo diintu leymid kalsooni kuma qabno waan ka hanweynaa meelo kaleeto iyo dastuur ay gaala dejisatay iyo waxa inuu gacmahayna ku dejinay iyo wax awyadan aan ka soo gaarnay un baan macnaha aada moodaa inaan macnaha kaga kalsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yani waxa weye iyo kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sal alla alay wasalam sidii macnaha waxa weye nin soomaaliya laga sheegay kitaab alla dantay moog kitaab alla dantay moog ayuu yidhi baa la sheegaya maarata sidaas weeyaan waana sida loo badan yahay yani waxa weeyaan xeerkaas iyo maaragtay jajabkaa iyo xoogaagaas maaragtay odayaasha ay isku jijabinahayaan intaasaa macnaha waxa weye ay kaga kalsoon yihiin dadweynuhu in ay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka usoo noqdaan sal alla alay wasalam iyagana xukunkooda ay ka qaataan halkaan ay ku kala baxaan sidaa daraaddeed bay fitankii bateen oo dhibaatadii badatay oo gacanta la isla gaadho ay badatay oo inaan xukunkii lagu qancin ay badatay leanna waxa weya ilahay jidkiisa haddii laga leexay subxaana watacaala haawiye iyo meel xun baa macnaha waxa weye lagu dhacay dhibaatooyin fara badanna waa lala kulmaya oo kuwa maanta inay haystaan su-aasha kale waxay tahay kayfa tuxibu allah warasuulah ilahay iyo rasuulkiisa siaad u jeclaanaysaa siaad u jeceshaha ilahay rasuulkiisa jacaylka alle iyo jacaylka rasuulku maxay yihin ma inaad la dhadhawaaqdaa ma inaad xadraysaa ma inaad maaratay aad maaratay aad aada maaratay aada iska sheegataa muxuu yahay jawaabtu waxa weye uxibuhumaa waan jeclaanayaa ilaahay iyo rasuulkiisa biaacatihimaa adeecidda aan adeecaan ku jeclaanaya waitibaaci awaamirihimaa amarkooda aan qaato ayaan ku jeclaanaya yani jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulku sheegasho bas ma ah ee waxa weeyaan in aad ilaahay iyo rasuulkiisa aada adeecdo ood amarkooda qaadato jacaylku kaas wey hadduu kaa dhab yahay jacaylkaad sheeganaysa ilaahay aad jeceshahay ama rasuulkiisa jeceshahay manhajkoodii iyo qaabkii ay kuu dejiyeen qaado amarkoodii qaado waxay kaa reebanna ka hay hadday kaa dhab tahay weye inaad ilahay iyo rasuulkiisa jeceshahay laakiin waxa weye waan iska batalaqsanaya xumaan oo dhan baan samaynaya wax iga reebtoon ma jirto haddana ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylkoodaan sheeganaya waa been wey qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha kuwa ilaahay had jecel haddaad tihiin faatabicuunii iraaca yuxbibkum allahu ilaahay baa idin jeclaanaya wayakfir lakum wuuna idiin dhaafayaa dunuubukum dembiyaalkiina idiin dhaafayaa wallahu ilaahayna gafuurun kii dembi dhaafayo raxiimun oo naxay ilaahay haddaad jeceshihin oo idinka dhab tahay inaad ilaahay jeceshihiin isoo raaca ilaahay baa idin jeclaanaya subxaana wa tacala ilahay baa idin jeclaanaya wuuna idiin dembi dhaafaya ilahay subxaana wa tacala ilaahayna waa midkii naxariista oo addoomiisa u dembi dhaafaya marka jacaylka alla hadduu kaa dhab yahay iyo jacaylka rasuulku jidkiisii raac jidkiisuu baraha sala allahu calayhi wasalam qabso isaga waddadiisii raac baro barashadaa ka horeysa marka hore markaa kadibna ku dhaqan oo macnaha waxa weye jidkiisa raac maarka haddii jacaylku kaa dhab yahay qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynin axadikum midkiin oo iimaan dhab a lagama helin xataa akuuna ilaa aan ka ahaado axabba ilayhi mid looga kalgacayl badan yahay oo looga jacayl badan yahay oo anugu aan ka ahaado agtiisa mid uu iga jecel yahay min waalidihi waalidkii iyo wa waladihi caruurtiisa iyo wadnaasi dadka ajmaciina dhammaanta ilaa uu iga hormariyo aniga amarkayga fulintiisa uu ka hormariyo manhajkayga qaadashadiisa uu ka hormariyo ilmihiisa iyo waalidiintii iyo dadkoo dhan ilaa uu taa iga hormariyo mid idinka idin ka mida muusan ijeclaanin bu rasuulka alah sala alay iimaana lagama helin iimaanku wuxuu ku xidhan yahay inaad rasuulka sal alla alay wasalam iimaan kaamil ah loola jeedaa iimaan kaamil ah lagama helin ruuxa ilaa uu rasuulka ilaahay cid kasta ka jeclaado waalidiinta ka jeclaado oo uu ka jeclaado rasuulka uu ka jeclaado maarata ilmihiisa ka jeclaado oo dadkao dhan ka jeclaado maarata sidaas wey xataa naftaada waa inaad ka jeclaato jacaylkaasina muxuu kusoo baxayaa oo lagu garan karaa waxaa lagu garan karaa hadday isqabtaan amarka rasuulka sal alla alay slam uu ku siiyey iyo waalidka arrintooda hadday isqabtaan amarka rasuulka waa inaad hormarayso in aad carruurtaadii amarka rasuulka hadday isqabtaan waa inaad amarka rasuulka hormarayso xaaskaaga iyo amarka rasuulka amarka rasuulka waa inaad hormarayso taasaa lagu garan karaa inaad rasuulka ka jeceshahay sala allahu calayh wasalam sidaas weyaan iimaankuna midaasuu ku kaamil noqonaya waana iimaanka dhadhankiisa waa middaa iyada awe inuu ilaahay iyo rasuulkiisa uu jecel yahay oo cid kasta ka jecel yahay ruuxa iimaanka dhadhankiisa markaasuu helay siduu xadiidkana rasuulku ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam su-aasha kale waxay tahay hal natruku lcamala camalka ma ka tegaynaa wanatakilu ma kala saarana cala alqadar wuxuu ilahay noo qadaray subxaana wa tacala waxaa jirta ilaahi subxaana wa tacaala hadda ka hor intuunasan insaankuba dhalaninba inuu wax kasta u qoray wax kasta uu la kulmi doono in loo qoray baadi hadduu baadiyoobi doono oo shaqi iyo mid ayaan dara noqon doono hadduu saciid noqon doono nin wanaagsan noqon doono ilaahiisa ku xiran haddii uu macnaha waxa weye risqi iyo wuxuu heli doono kasban doono yacni waxa weeyaan cumrigiisu intuu noqon doono waxaasoo dhan horaa loo qoray marka ma ma dhihi karnaa maadaama horeyna loogu qoray wax kasta kolley kolley waxbaa noo qorana waxnagi hore aan iska tala saaranaynaa mana camalfalayno ilahi subxana wa tacala u shaqaysan mayno maxaa yeele horuba wax kasta u qoraya saas miyaan odhan karnaa jawaabtu waxa weye laa natruku lcamala camalfalka iyo ilaahay u dhawaanshihiisa iyo shaqada ka tegi mayno aan ilahi subxana wa tacala ugu dhawaanayno liqawlihi tacala ilahay baa wuxuu yihi faama man acطaa ninkii wax baxsada waataqaa oo ilaahay ka cabsada oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa jannada rumaysan fasanuyasiruhu waxaan u dhib yarayn doonaa lilyusraa midii dhibka yarayd jannada jidkii loo qaadi lahaa baan udhib yaraanin lahayn bu rasul yaan udhib yaraynaynaa bu rasuulku sal alla macnaha dadka ahlu jannada waxaa lagu yaqaanaa adduunyada markay joogaan waxaa u dhib yar camaasha wada wanaagsan ilahay cabsidiisa ku dhaqanka diinta islaamka ilahay isku xidhnaantiisa midaasaa udhib yar oo kuma adka waana jidkii jannada ay u qaadi lahaayeen jidkaasaa loo sahlayaa salaadaa ufududaanaysa zakadaa ubixin ufududaanaysa waxbixintaa ufududaanaysa jihaadkaan ku adkaanaynin wahaakadaa maarata inuu macnaha wax weye ilaahay caabudo subxaanahu watacaala uu ku macaansanayo dhib kama dareemayo habeen yaraata ilahay cibaadadiisa subxaanahu watacaala waa ruuxa ahlu jannada a tilmaamaha lagu yaqaano wey ruuxa ahlu naarka ana camalkaa xunkaa u macaan camalkaa xunka ah ayaa u macaan zinadii iyo khamradii iyo qaadkii iyo sigaarkii iyo xumaantaasi naagaha la keli noqoshadoodii salaamidoodii waxaas xumaantaasa macnaha waxa way loo qurxinaya kuwaasaa loo sahlay ilaahay cibaadadiisi iyo diinta ilaahay inuu ku dhaqmana waxay ku noqonaysaa isagoo la yidhi samada fuul oo kaleeta isagoo la yidhi samada kor oo kaleeta ayay ku noqonaysaa samada dee waxa weye ma kori karo marka waxaa waxay ku noqonaysaa salaada tuko oo kaleeto nin la yidhi samada fuul oo kale say ugu culus dhinkaasi tilmaantaas oo kale ilaahay cibaadadiisu ay ku adkaatay waxay calaamo u tahay inuu ruuxaas uu ahlu naar yahay oo dadkii naarta u yahay maarata wa qawlihi sala allahu alay waslm nabiguna wuxuu yihi icmaluu camal fala oo shaqaysta oo hadaarina fa kullun mid kasta ruux kastaay muyasarun waxaa loo dhib yareeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ruuxii naar loo abuurayna camalkii naartaa loo dhib yaraynaya ruuxii janno loo abuurayna camalkii jannadaa loo dhib yaraynaya sidaa daraaddeed camal fala buu rasuulku yuri sal alla alay wasalam oo ha ka daarina qadarka ilaahay qorayna ha tala saaranina sidaas sameeya buu rasuulku yuri sal alla alay wasalam waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen saasaa marka loo baahan yahay addoonku inuu ilaahay ku xidhnaado subxaana wa tacaala isla markaa qadarka ilaahay uu aaminsanaado uuna ku dadaalo inuu macnaha jidkaasi ilaahay subxaana wa tacaala ee gaadsiinaya jannada inuu ku dadaalo siduu kaa isagaa u qabsan lahaa midkaa xunkaana suu uga lexan lahaa inuu ku dadaalo ilaahayna subxaana wa tacaala addoonka qalbigiisa markuu ka daalacdo inuu hanuun diyaar u yahay oo inuu hanuuno uu rabo oo jidka wanaagsan inuu qabsado oo ilaahay ku xidhmo inuu doonahay qalbigaaga hadduu ilaahay ka arko waa ku hanuunaya subxaana wa tacala haddiise qalbigaaga ilaahay uu ka daalacdo inaad sii jeedo oodan danba ka lahayn ilaahay diintiisa iyo hanuunkiisa markaa ilaahay subxaana wa tacala waa laguu sii kabagelinaya maarka shaydaan iyo balaayaa kula xidhiiraysa markaana waa lumaysaa ilaahay subxaana wa tacaala hana hanuuniyo jidka saxdaana hana tuso عنوانka kaleeto waxa weeye عنوانka meesha sheekha uu ka bilaabay wuxuu leeyahay الsunaةu والbidca sunadii iyo bidcigii bidcadii baa la doonayaa inuu kala baro maxaa yeelay maanta waxaa badatay in dad fara badan ay iska sheegaan in ay sunadii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam ku dul sugan yihiin ruuxii macnaha waxa weeye aada garan weydo oo wixii aabayaasha aada kasoo gaadhay ama aada arki jirtay ruuxii garab marana in la yidhahdo waa bidci walow diinta ilahay isagu ha ku sugnaado ha kaa taxsanaaya ayaa maanta fara badatay dad fara badan waxaa badatay maanta inay yidhaahdaan waana wareernay culimadii baana waashay kor baan isugu kaleedhinay inay sidaas yidhahdaan baa dad fara badan maanta badatay marka waxaa lagu kala barayaa sunnadu maxay tahay bidcadisa maxay tahay sunnadu marka waxa weye waa jidkii nebi maxamed laga soo gaaray sala allahu alay wasalam wixii nebi maxamed samayn jiray ayaa sunnada la yidhahda bidcadana waxaa la yidhahdaa wax kastoo ka dambeeyey nebi maxamed oo haddana loola jeedo in ilaah loogu dhawaado subxaana wa tacala marba hadduusan nebi maxamed ogeyn oo saxaabadiisii aysan ogeyn oo gadaashooda shayga la keenay markaa kadib haddana loola jeedo in ilaah loogu dhawaado subxaana wa tacaala shaygaas way sheegay bidcada layidhahda su-aashu waxbay marka uu sheekhu isweydiinayo hal fi ddiini bidcatun xasana dadka qaar baa waxay yidhahdaan markaad tidhaahdo war shaygani waa shay bidca xadradoo kaleeto ama mawliidkaoo kale markaad tidhahdo waa bidco rasuulku ma ogeen saxaabadiisuna ma ogeen kitaab alla kuma taalo axaadiista rasuulka laga heli maayo markaad ku tidhaahdo iyo wuxuu ku odhanayaa bidcadu laba qaybood wey bidco wanaagsan iyo bidco xun baa kala jirta mawliidka iyo xadradu waxay kamid yihiin bidcada qaybteeda wanaagsan bay kamid yihiin su-aashu waxa wey marka ma bidco wanaagsan baa diinta ku jirta mise bidco oo dhan waa baabil hal fi diini diinta dhexeeda ma ku jirtaa bidcatun bidcadaasoo xasanatun wanaagsan bidco wanaagsan ma jirtaa siday dadkaas sheeganayaan jawaabtu waxa weye laysa maysan ahayn fi diini diinta dhexeeda maysan ahayn bidcatun xasana bidco wanaagsan waxa la yidhaha diinta laga heli maayo wadaliilu daliilkuna waxa weeye qawluhu tacaala ilahay odhahdu idii weye alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystiray lakum idinka diinakum diintiinii maantaan idin dhamaystiray buu ilahay wa atmamtu waana kaamil yeelay calaykum dushiina nicmatii aniga nicmadaydii baan idinku dhamaystiray waradiitu waana idinka raalli noqday lakum idinka alislaama islaamnimadii baan idinka raalli noqday diinan diin ahaan idinka raalli noqday diin inaad islaamka ka dhigataan baan ilahay idinka raalli noqday buu ilahay laakiin inaad mabda' kale diin ka dhigataan raalli idinkama ihi waxaan idinku dhama ilaahay baan diintiini baan maanta idin dhamaystiray buu la odhanaya waa waktigii rasuulkeena sal alla alay wasalam waa waayihii ugu dambeeyey noloshii rasuulka sal alla alay wasalam maantaan diintiina idin dhamaystiray nicmadaydiina dushiina ku kaamil yeelay buu ilaha oranaya mar hadday diinteenu kaamil noo tahay oy dhammaystiran tahay oo rasuulkeenii sala allahu calayhi wasalam uusan dhimanin ilaa diinta kulligeed uuna soo gaadhsiiyey wixii ka dambeeyey oo markaa kadib lala yimaado diin laga dhiganayahay markaas waa khalad waxayna ka dhigan tahay adigoo beeniyey oo yidhi ilahi subxana wa tacala diinta ma dhamaystira ama nebi moxamed sal lla alay slam tuhmay oo yidhi nebi moxamed diintiina ma soo wada gaarsiin taasay ka dhigan tahay sidaa daraaddeed ayaa a'immada waxaa laga sheegaa inay yidhaahdeen ninkii shay bidca a la yimaadaayay wuxuu sheegtay inuu nebi moxamed sal lla alay wasalam uu risaalada khayaabay maalin waxaasha nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam uuna soo gaarsiiyey allahuma fashhad allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu waa kayidhi maarta ilaahu ma gaarsiiyey ilaahu markhaati ka unaan gaarsiiye maarta waana soo gaarsiiyey laakiin waxa weeye shaytaan iyo hawo iyo maaragtay inaad naftaada waxay jeclad iska raacdo ayaa dad fara badan waxay ku xambaareen inay iska bilowdaan waxaana nebi maxamed laga soo gaarin sal alla alay slam diinna ay ka dhigtaan wa qawli sal alla alay slam nebiguna wuxuu yidhi wa kullu bidcatin bidca oo dhan dalaalatun baadi weyn wa kullu dalaalatin baadi oo dhanna fi naari naarta gudaheeda ahaatay bu rasulku sal alay slam u fiirso nebigu wuxuu yihi wa kullu bidcatin bidco oo dhan waxba kama soo reed ma kala qaadin ma odhanin bidcada qaarkeed waan wanaagsan tahay midna waa fiican tahay bal wuxuu yihi bidco oo dhan waa baadi bu rasulku yiri sal alla alay wasalam baadi oo dhanna naartay gelaysaa bu rasulku yiri sal alla alay wasalam yaa lagu khaldin marka yaa lagu odhanin xadradu waa bidco wanaagsan oo bidco wanaagsan xaggee ku taallaa wax bidco wanaagsan maba jiraan yaa lagu odhanin mawliidku waa bidco wanaagsan maxaa yeelay kulligooda way qirayaan xataa kuwa samaynaya way qirayaan inaan rasuulku sala allahu alay wasalam uusan samaynin asxaabtu inaysan samaynina way ogol yihiin laakiin waxay ku gabaadahayaan oo way odhanayaan bidco wanaagsan wey bidcada wanaagsanna diintu way ogoshahay wax bidco wanaagsan la yidhahdo diinta ku jira ma jiraan bidco wanaagsan mana jirto bidco oo dhanna waa wada baatil iyo baadi wey baadi iyo baatil oo dhanna naartay gelayaan buu rasuulku yiri sal alla alay wasalam waa xadiis saxiix ah axmed iyo keyrkii baana wariyey xadiidkaa isagaa marka waxa weye sidaas weeyaan wamaa hiya albidcatu fi ddiin bidcadu maxay tahay marka waxaan soo ogaanay inaysan bidcadu wanaag iyo xumaan kala kulligeed inay wadsan tahay naartana ay wada gelayso maxay tahay marka bidcadii baa la doonaya inlaan barano maa hiya albidca maa hiya albidcatu fi ddiini bidcada oo diinta dhexdeeda iyo maxay tahay albidcatu bidco oo fi ddiini diinta dhexdeeda ahaatay hiya ziyaadatu waa inaad kordhiso fiihi diinta dhexdeeda waa inaad kordhiso wuxuusan nebi maxamed ogeyn waa inaad ku darto aw nuqsaanu ama waa inaad ka dhinto oo xaddii nebi maxamed uu ku ogaa waa inaad ka hoos mariso qaybka goysa maara waa labadaa midkood ama shay uusan nebi maxamed ogeyn inaad diinta kusoo darto sida xadrada iyo maaragtay mawliidka oo kale nebi maxamed ma ogeyn sal alla alay wasalam aw nuqsaanu ama waa inaad wixii nebi maxamed uu ogaa sala allahu calayhi wasalam inaad ka dhinto wey oo wax ka nusqaamayso qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi munkiran isagoo ku diidan cala almushrikiina gaalada bidacahum bidcooyinkoodii waxay la yimaadeen isagoo ku diidan ilahay wuxuu ku yidhi am lahum ma waxaa u sugnaaday shurakaa'u kuwo wax ila wadaaga aniga kuwo aniga wax ila wadaaga kuwaasoo sharacuu u jideeyey lahum iyaga min addiini diinta xaggeeda uga jideeyey maa lam ya'dan wuxuusan ogolaanin bihi isaga allahu ilahay wuxuusan ogolaanin ma kuwo kale oo wax u jideeyay leeyihin oon aniga ahayn kuwaasoo u jideeyey diinta xaggeeda wuxuusan ilaahay idmin subxaanahu wa tacaala markay dhaqamada kale iyo cibaadooyinka kaleeto iyo waxyaalaha kale la imaanahayana ilaahay ay doonaya in ugu dhawaadaan ma waxay leeyihiin aaliha kaleeto ama cido kaleeto wax u jideeyay leeyihin oon aniga ahayn oo markaa u jideeyay waxaana anugu idmin buu ilahay oranaya subxaana wa tacala وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري من أحدث منك سود الرية أو كسو درع في أمرنا أرنت لرن والدين تئ هذا أي كان ما ليس منه وحن كمد أهين فهو رد والوعر إليه دين تواء نضع يا أمر كان وحن كمد أهين منك كسو درع أو كسو سياري كاسي والوعر إليه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله طوره لقمن أقبلي وحلق أقبلها روحاس مجرد وعملك بدعاء أولي مجرد معك waxaa u baahan iyadana markaa inaad in la ogaado waxaa u baahan dadka qaarkii markaad tidhaahdo warshaygana waa bidco rasuulkuna ma ogeyn kitaab allana kuma yaallo sunno rasuulna kuma yaallo sala alla alay wasalam eenihu iska daa markaad tidhaahdo wuxuu ku odhanayaa saacadduba waa biico iska fur saacad wuxuu ku odhanayaa baabuur la fuulo waa biici baabuur ha fuulina lugee saasuu ku odhanaya wuxuu ku odhanaya waxyaala nocaasuu kusoo deliishanaya marka waxa way taas jawaabteedu waxa weeye bidcada diintu diiday albidcatu fi ddiin wey bidcada diinta dhexdeeda lagu sameeyo waa shayga aad doonayso inaad ilaahay ugu dhawaato sala allahu alayh wasal subxaana wa tacaala rasuulkana aan laga soo gaarin sala allahu alayh wasalam laakiin shaygu hadduu iska adduunye yahay rasuulku isagaa yidhi sal alla alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunyadiina arrimaheeda idinkaa u aqoon lebu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam idinkaa yaqaan saa doontaa macnaha waxa weeye u qaabaysta oo macnaha horumarisada oo ka shaqaysta laakin waxa weye qawaacidda guud ee diinta iyada lafteeda inaysan khilaafin baa loo baahaya laakiin bidcada la diidan yahay shay uusan rasuulku ogeyn oo adduunyada ka mid a saacadoo kaleeto iyo maaragtay baabuurka oo kaleeto diyaaradoo kaleeto waxyaalahaasi waa adduunye had ogaansho la-aanta rasuulku uusan ogeynna bidcakum waa bidca adduunya wey bidcada adduunyada waa furan tahay laakiin bidcada diinta ah ee ilaahay loogu dhawaanayo diinta dhexeeda lagu sameeyo midaas weeye midda la diidan yahay ee diintu ay diiday taas weeyaan maaragta sidaas weyaan su-aasha kale waxay tahay marka markaan soo ogaanay in bidcada diinta gudaheeda lagu bilowdo leanna bidcada waxay lahay shay la bilowday baa la dhaha shay aada bilaabatay oo lagaga horreyn baa la idhaha rasuulkeenana aan laga soo gaarin sala alla alay wasalam su-aasha kale waxay tahay marka hal fi lislaami sunnatun xasana sunno wanaagsani islaamka dhexdiisa ma ku jirtaa nacam haawey fi lislaam islaamka dhexdiisa waxaa ah sunnatun xasanatun sunno wanaagsan baa jidayn wanaagsan horumarid dadka loo horumaro khayrka ayaa jirta midaasaa sunnada xasanada la yidhaha qaala sala allahu alay wasl nabigu wuxuu yihi man sanna ninkii jideeyey fi lislaami islaamka dhexdiisa sunnatan xasanatan yacni sunno wanaagsan jid wanaagsan wanaagsan ninkii dadka u jideeyey falahaa falahaa waxaa usugnaa falah waxaa usugnaaday ajruhaa ajrigeedu leeyahay wa ajru man camila ninkii sameeyey ajrigeedana wuu leeyahay biha iyada min bacdihi isaga gadaashiisa ajrigeedu leeyahay ninkii jidkaa uu jiday ee wanaagsan kaga daydo oo isaga camalkaasoo kale sameeyana ajribuu iyadana ku leeyahay ninkii u horreeyaa sameeyey min hayri an yanqusa in iyadoo uusan nusqaaminaynin min ujuurihim ajriyaalkooda shayun shayna isagoon laga nusqaaminayn min hayri an yunqasa min ujuurihim shay ayagoo mina ninka kaleeto ajrigiisii uusan waxba ka nusqaaminaynin oo kan inta ajrigiisa laga soo qaado qayb kan aan la siinaynin bal mid kasta ilaahay ajri dhamaystiran uu siinayo ayaa ninkii u horreeyey ee macnaha waxa weeye sunnada wanaagsan jireeyey shayga wanaagsan ummadda u hormara ayuu leeyahay maaragtay maxaa loola jeedaa marka sunnada xasanada waxaa loola jeedaa matalan masaajidda matalan laga istaagay dad masaakiina wax loo weydiiyey ruuxa ugu horreeya dadka gacanta wax bixiya ruuxaasa waxaa la yidhahdaa sanna sunnatan xasana jid horay u jiraysnaa yuu ummadda u horqaaday ummadda u horqaaday sunnadii rasuulka oo dhimatay sala allahu alayhi wasalam oo dadku ay halmaameen ninka soo nooleeyo ummadda mar labaad ku soo nooleeyo tusaay waxa weeye jid baaliyoobay buu ummadda mar labaad u jeexay iyadana ajrigeedu leeyahay ninkii macnaha waxa weeyaan sidoo kaleeto ummadda bara yacni waxa weeye diinta baraay iyadoo markaasi dadku ay jahli ku wada sugan yihiin sanna sunnatan xasanatan jid wanaagsan buu jideeyey macnaha shay diintii ka mid ah oo la dilay oo dadku ay ka tageen ninkii xusuusiya ama shay ummadda ka wada dhexeeya ninkii u horumaroo lagaga daydo kaasaa loola jeedaa man sanna sunnatan xasan ee ma aha meeshu in bidacadii qaybo ka mid a ay sunno xasana noqonayso saas wey xadiidkaana waa xadiid bukhaari uu wariyey wey su-aasha kale waxa weeye sheekhu uu meesha kusoo arooriyey mataa yantasiru lmuslimuuna muslimiintu goormay gargaarsanayaan muslimiintu goormay gacan sarrayn helayaan goormay gaaladooda ka adkaanayaan goormay hogaaminta adduunyada kusoo noqonayaan oo mar labaad ay adduunyada hogaamin doonaan waa goorma jawaabteeduna waxa weeyaan yantasiru lmuslimuuna muslimiintu waxay guulaysan doonaan oy gargaarsan doonaan oo gaalada iyo cadowgooda ka adkaan doonaan idaa rajacuu hark- markay usoo noqdaan ilaa tatbiiqi kitaabi rabbihim rabbigood kitaabkiisa ku dhaqankiisa markay usoo noqdaan ilahay kitaabkiisa ku dhaqankiisa markay usoo noqdaan wa sunnata nabiyihim sala allahu calayhi wasalam sunnada nebiga ku dhaqankeeda markay usoo noqdaan wa akhaduu markaa ay bilaabaan binashri tawxiidi tawxiidka fidintiisa dadkii oo shirkiga looga digo dadkii oo xumaanta looga digo dadkii xadgudubka ilahay xuquuqdiisa ay ku xadgudayaan looga digo taa iyadaa markay bilaabaan oo waxadaruu ay uga digaan dadka min ashirki shirkiga ay uga digaan cala ikhtilaafi madaahirihi muuqaaladiisa kala gedisan muuqaaladiisa kala gedisan ama qubuurta ha noqdo ama gaalo ha noqdo ama xukun kaleeto gaalo laga keensaday ha noqdo ama mid madaxu lacabna ha noqdo wahaa kadaa maaragtay waa cidduu waa acaddu ay u diyaar garoobaan liacdaa'ihim waa cidduu ay u diyaarsadaan liacdaa'ihim cadowyaalkooda gaalada ay u diyaarsadaan mastadaacu waxay kalaan oo min quwati xooga waa intaas marka hore waa in la helo dad ku tarbiyoobay oo ku dhismay ilaahay tawxiidkiisa shirkiga ka carabkiisa dad qaabkaasi ummad ku dhisanta waa in la helo shirkigana ka fogaatay tawxiidka allana subxaanahu watacaala ku istaagtay isla markaa haddana faafintiisii intay qaaday oo garbaha ku xambaartay faafintii tawxiid ka bilowday maara markii taa la haddana dhinaca kaleeto ummaddu waa inaysan isdhiganin ee inta tabarteeda ah waa inay isu diyaariso inay wax iska dhiciso maarka waa inay diyaarsato wixii huli heli karto wixii awooda heli karto waxay dhaqaale heli karto waa inay u diyaar garowdo maalinta ay geli doonto dagaalka ay gacanta ay la geli doonto gaalada ay la geli doonto maarka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyayow in tansuru llaha haddaad ilaahay u gargaartaan yansurkum ilahay wuu idin gargaaraya wayuthabbit wuuna sugi aqdaamakum lugihiina iyo goomadihiinana ilaahay wuu sugi oo geesiyin buu idinka dhigay gaaladana wuu idinka gargaari waa goorma haddaad ilaahay u gargaartaan weye subxaana watacaala sideen ilahay ugu gargaari karnaa ma ilahay waxbaan u tari karnaa maya ilahay waxba uma tari karna laakiin diinta ilahay haddaad u gargaartaan haddaad ilahay diintiisa ku dhaqantaan ood qaadataan oo noloshiina o dhan aad ku dhaqdaan ood u soo noqotaan oo tawxiidka aad qaadataan oo dhaqanka aad qaadataan oo akhlaaqiyaadkeeda aad qaadataan oo aad siyaasadeeda qaadataan saas haddaad diinta oo dhan u wada qaadataan isla markaa haddana aad xil iska saartaan diintan iyadaa inaad u dhimataan oo diintan aad dadka gaadhsiisaan oo aad xambaartaan haddaad xil iska saartaan middaa weeye gargaarka ilaahay subxaana wa tacaala ay u gargaaraysaan taa haddaad la timaadaan oo ilaahay u gargaartaanna rabbi waa idin gargaaraya isaguna dhinaciisu yani ballanqaadkiisa idinka fulinaya waxa weeyaan gomadihiinana wuu sugi oo fulinimadu idinka saari geesiyin buu idinka dhigay cadowgiinana markaa waad iska dhexdaysa wa qaala ilahay wuxuu ihi aydan ku noqonaya haddana wuxuu ihi ilaahay wacada allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday aladiina kuwa aamanuu rumeeyey kuwa rumaysan wuxuu u ballan qaaday oo minkum idinka idinka mid ah oo wacamilu saalixaati camalka wanaagka la yimi aliimaanu waalcamalu saalix iimaan bas ma ah carabkoo afkoo laga sheegto diinta oo la yidhahdo muslim baan ahay keliyata ma ah aliimaanu waalcamalu saalix ilaahay buu rumeeyey haddana dhaqan buu ka dhigtay diinta islaamka ahy kuwa iyaga ilahay wuxuu leeyahay layastakhlifannahum ilaahay wuxuu u dhiibi fil ardi dhulka u dhiibi doonaa dhulka maamulkiisu ilahay u dhiibi kama stakhlafa siduu ugu dhiibay alladiina kuwii min qablihim ka horreeyey kuwii iyaga ka horreeyey siduu dhulka ugu dhiibay oo maamulka uu adduunka ugu dhiibay oo ugu taliyeen yuu ilahay subxaana watacaala adduunka dhulka maamulkiisu ku wareejin doonaa walayumakinanna ilaahay wuu makanin lahum iyaga diinahum diintoodii alladii diintaasoo irtadaa lahum uga raali noqdo diintii ilahay uga raali noqdo islaamka ahaydna in ay ku dhaqmaan ayag oon la hadadaynin oon la cabsiinaynin oon lagu ciqaabaynin yuu ilaahay subxaana wa tacaala gaarsiin doonaa diintooda inay si xorriyadla ugu dhaqmaan caqiidadooda inay si xorriyadla u haystaan yuu ilaahay gaarsiin doonaa subxaana wa tacaala dadka iyaga walayubadilannahum ilaahay wuxuu ugu bedeli doonaa min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan amaan bay uu ilahay ugu bedeli doonaa subxaana wa tacaala cabsida ay hadda qabaan ee afarta dacmo gaalada ugaga timid ee gaalada kulligeed ay macnaha waxa weye sidii hal xeedho ay wadaagayaan ay isugu yimaadeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedeli doonaa ammaan buu ugu bedeli doonaa yacbuduunanii ha icaabudeen inay icaabudaan daraaddeed laa yushrikuuna bii shay-an ayna ii shariigeen intaasoo dhan ilahay wuxuu u siinayaa oo dhulka loo siinaya oo diintooda loo makaninaya oo cabsidoodii ilaahay ugu bedelaya amni ugu bedelaya in ay la yimaadaan oo jeedadii loo abuuray oo ahayd ilaahay keligii inay caabudaan cid kaleetana ayna ilaahay cibaadadiisa la wadaajinin subxaana wa tacaala dadka sidaa ujeedadoodu ay tahay dadkaa way dadka ilahay dhulka siinaya subxaana wa tacaala gaaladooda ka- gaalada ka gacan sarraysiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yada culya u samaynayo maarta uu cadowgooda uga gargaarayo waa dadka ilaahay u gargaaray subxaana wa tacaala diinta ku dhaqmay oo iska xil saaray oo maalkooda ku bixiyey oo naftooda ku bixiyey oo u gargaaray midda kuwaa way kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray oo dhulka uu ilaahay dhaxal siinay oo mulkiga adduunka u dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala diintooda uu makarinayo si xorriyad leh oo diintooda ay u haysanayaan dadkaas ilaahay uu cabsidooda uu ku bedeli doono amni ugu bedeli doono waa dadka iyagaa wey laakiin ujeedadooda waa inay tahay taa iyadaa markay gaadhan inay ilaahay cibaadadiisa ay istaajiyaan dadka ilaahay cid wax loo wadaajinayana inay dadka iyagana macnaha ay la dagaalamaan taa iyada awey maarata marka saas wey dadka muslimiinta ah ee maanta jooga ee meel kasta ku ciqaaban adduunka meel kasta oo tagtaba dad muslimiina ayaa lagu ciqaabhayaa oo cagta lagu hayaa sababku ma taqaanaa sababku waxa weeyaan muslimiintii ilaahay bay halmaameen rabbina markaasuu halmaamay iyaga subxaana wa tacaala wuu halmaamay waxay adduunyay doorteen oo diintii alla ku dhaqankeedii bay ka tageen dastuur kale iyo dhaqamo kale qaateen ilaahay markay halmaameenna dantoodiiba ilahay halmaansiiyey subxana wa tacaala iyagiina waa la iska halmaamay saas weeyaan haddii aan marka usoo noqono ilaahay diintiisa dhaqankeeda kusoo noqono qaadashadeeda kusoo noqono u gargaarideeda usoo kusoo noqono u shaqaynteeda usoo noqono qaaditaankeeda usoo noqono intaa haddii aan samayno ilaahay subxaana wa tacaala ballanqaadkiisa waa fulinaya rabbi ballanqaadkiisa kama baxo ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanqaadka ilaahay kama baxo subxaana wa tacaala wuxuuna noo ballanqaadaya haddana dad muslimiin ah inuu noo gargaarayo oo gaalada naga gacan sarraysiinayo noo ballanqaadayo laakiin waa goormo waa markaad u gargaarto in tansuru allaha yansurkum haddaad ilaahay u gargaartaan waa idiin gargaaraya subxaana wa tacaala adduunyada marka la doortay ee diinta ilahay laga doortay halaga soo noqdo waa inuu ruuxu uu diyaar u noqdo naf iyo maalba inuu diyaar u noqdo diintan inuu ku horo rasuulkuna sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa ayuu ku sheegay idaa idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa taraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzacuhu cankum xataa tarjicuuna diina haddii aad macnaha waxa weeye aada lo-da dabadeeda qabsataan oo xoolo jir aad iska noqotaan oo ribada aad ku tacaamushaan ribada aad ku tacaamushaan ninkii uu shirin uusan u aabayeelin shirinku meeshuu ka soo gelaya ma xalaal baa mise xaaraan ba shirin ha kusoo gala oo qasadkiisu u noqdo sidaa hadduu noqdo oo jihaadka ilaahay daraaddii aad u dhimanaysaan aad ka tagtaan da- dagaalanka ilaahay daraaddii aad u dagaalamaysaan aad ka tagtaan diinta ilaahay difaaca difaacaysaan aad ka tagtaan taa iyadaa haddaad samaysaan ilaahay wuxuu idinku sallidayaa cadow idinka xoog badan buu ilahay idinku sallidaya cadowgaa isagaana ilahay idinka qaadi maayo ilaa aad diinta alla usoo noqotaan bu rasuulku ilahi sal alla alay slam ilaa aad diinta ilahay usoo noqotaan ood usoo noqotaan ku dhaqankeedii difaaceedii usoo noqotaan qaadashadeedii usoo noqotaan ujihaadideedii usoo qa- noqotaan xoola ku bixinteedii usoo noqotaan ilaa taa iyada alla idinka helo ilaahay subxaana wa tacaala dulligaa isagaa idinka qaadi maayo sheekhu marka kitaabka wuxuu ku gebagabeeyey adducaa mustajaab intaynaan middaa iyadaa gelin waxaan dardaaran u dardaarmaynaa dadka mu'miniinta ah ama rag ha ahaadeen ama haween ha ahaadeen in aan ba bilowno baraarug cusub iyo toosid cusub oo hurdada aan ku hurdno aan ka toosinno noqosho cusub iyo toobadkeen cusub oo ilahay aan u toobadkeenayno ruuxu waa inuu ka qayb qaato toosintaa ummadda la toosinayo ee hurdaday ku jirta laga toosinayo ee leexashada iyo lumitaanka ay lutay iyo habowga ay jidkii ka habowday lagu soo duwahay ruux kasta waa inuu ka qayb qaato middaa iyada waa inuu xil iska saaro haweentu waa inay gurigeeda iyo carruurteeda ay xil iska saarto oo ninku waa inuu xaaskiga gurigiisa uu xil iska saaro oo ninka maamulka haya waa inuu dadka uu maamulayo xil iska saaro si ay ugu aamiyo sidaa haddii la waa sidka keliya ee aan ku gaari karno cadaalad walaaltinimo isjacayl nabadgelyo gacan sarrayn iyo guul adduunyo iyo aakhare oo aan jannadii alla subxaana wa tacaala galno midda aan ku gaari karno wey laakiin jid kale oo inoo furan oo aan ku gaari karno adduunyada wanaag aan ku gaari karno dowladnimo iyo qaran aan ku gaari karno ishaysi iyo walaaltinimo aan ku gaari karno iyo cadaalad iyo sinaan jid kale ma jiro oon jidkaa alla ahayn subxaana wa tacaala si kasta oo been laynoogu sheego oo kolba laynoo khayaano oo mar laynoogu yidhahdo hanti wadaag ayaa aad jidka keliya tae lagu gaari karo nabadgelyada wanaagga iyo sinaanta lagu gaari karo haddana aan ku jabno haddana mar labaad layna yidhaahdo yani waxa weeyaan dimuqraatiyo waa jidka keliya ta ee macnaha yani waxa wey inoogu baaqaya arrintaa iyada ah haddana mar labaad- mar labaad aan ku jabno haddana ma sadxalla inuu yidhaahdo waa qabiil iyo nin walba tolkii inuu difaaco in macnaha waxa weeyaan qaraabada difaacan difaac can nafsi inaad gasho iyadana waxa weye mar labaad aan saddexda aan ku jabnaay sidaasi intaasoo jir haddaan marno oon marna gaalada u cararno marna reer galbeedka u carno marna reer bariga u carno marna baan aan meel u fakanaay ilaahay subxaanahu watacaala dulliga ina haysta iga kacay dulliga keliya aan kaga bixi karnana waa kaas ummadda seedaya guryaha iyo bulshooyinka iyo qaranka intaba inay kusoo celiyadiisa ilaahay subxaanahu watacaala ee dhaqankeeda halkaa inaan ilaahay ku xiranno oo aan qabsanno xarigga ilaahay ee adag midka isagaabaan ku gaari karnaa sinaan iyo wanaag adduunya kaasaan ku gaari karnaa maanta kitaabku marka sheekhu wuxuu ku gebagabeeyey ducadan uu ku magacaabay adducaa almustajaab ducada ilaahay uu aqbalaya subxaana wa tacaala loo baahan yahay urur kasta oo muslima inuu ku dacay qaala rasuulullahi sal alla alay sl rasuulku wuxuu yihi maa asaaba cabdan addoon ma asiibo oo kuma dhaco hamun murug kuma dhacdo walaa xasanun yacni caloolxumad kuma dhacdo caloolxumi iyo murug kuma dhacdo addoonka faqaala markaa uu yidhaahdo allaahuma inii cabduka ilaahu addoonkaagii baan ahay wabnu cabdika addoonkaaga wiilkiisii baan ahay wabnu amatika addoontaada wiilkeedii baan ahay naasiyatii foodaydu biyadiga gacantaaday ku jirtaa oo adigaa gacanta igu haya maadin fulayaa fiya dhexdayda xukmuka xukunkaagaa igu fulaya xukunkaagaa ilaahu igu fulaya cadlun caadil weeyaan fiya aniga dhexdayda qadaa'uka qadahaagii iyo waxaad xukmisayna caadil buu igu yahay maada ay dulmin as'aluka ilahu waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kasta oo huwa laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo samayta bii aad ku magacawday nafsaka naftaada aad ku magacawday aw anzaltu ama aad kusoo dejisay fii kitaabiga kitaabkaaga aad kusoo dejisay aw callamtu ama aad bartay axada ruux oo min khalqika khalqigaa ka mid a aw ista'sarta ama aad la gooni noqotay bihi isaga fii cilmi lgaybi cilmiga maqan oo cindaka agtaada ahaa aad kula gooni noqotay oodan kitaabna kusoo dejinin cidna aadan u sheegin ilaahu waxaan kugu weydiisanayaa magacaaga isaga ah an tajcala inaad yeesho alqur'aana qur'aankii rabiica qalbii qalbigayga gugiisii inaad ka dhigto qalbigayga gugiisii inaad ka dhigto wa nuura sadrii laabtayda nuurkeeda inaad ka dhigto wa jalaa'a xusnii murugtayda kii faydahay inaad qur-aanka ka dhigto wa dahaaba hamnii murugtayda kii tagsiinahay inaad ka dhigto ilaa hadduu addoonku sidaas ilaah ducadaa ku ducaysto addoonkii murugta haysay hadduu ducadaa ku ducaysto adhab allahu ilahay wuu ka tagsiinayaa hamahu murugtiisii iyo xusnahu calanxumadiisii waabdalahu ilahay wuxuu ugu bedelayaa makaanahu meesheeda farajan faraj buu ilahay u furayaa subxaanahu watacaala marka waa duca saxiix way xadiidkaasi axmed baa wariyey ducadaa iyada marka waxaa loo baahanya dadka muslimiinta inay bartaan oy ku ducaysaan khaas ahaan in ummadoo dhan loogu duceeyo oo ilahay subxaana watacaala inuu gadaal noo celiyo diintiisa nagu soo celiyo aan ku ducaysano oo ilahay subxaana watacaala inuu dhibka khaaska iyo midka caamkeena haystaba nagaga saaro middaa iyada inaan ku ducaysano weeyaan oo macnaha waxa weye kitaabka sheekhu uu ugu khatimay ruuxa muslimkaana inuu xifdiyo aad bay ugu fiican tahay ducadan oo kaleeto oo markaa ku ducaysto rabbigii uu ku weydiisto subxaanahu watacaala intaas ayaa maaragtay kitaabkii magaciisu uu ahaa khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa halkaas ayuu ku gabagaboobay intaas ayuuna ku egyahay wixii ilaahay naga garansiinaya subxaanahu watacaala intaa ayuu noqday cashirkii saddexaad ee kitaabka aan macnaha kaga hadlaynay halkaa ayuu ku egyahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu annaga nagu anfaco awalan inta dhegaysatana uu ku anfaco nagana dhigo miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah hadalka kuwa dhegaysta kiisa wanaagsanna raaco inuu naga dhiga ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala inuu ilaahay xaggiisa noo celiyo oo ummadda xaggiisa u celiyo oo ilaahay subxaana watacaala mar labaad uu ummadda u soo celiyo hoggaankeedii adduunka ay hoggaaminaysay iyo cisigii muslimiinta iyo sharaftoodii mar labaad inuu ilaahay soo celiyo subxaana watacaala ayaan ka baryaynaa intaas ayaan ku gabagabeynaynaa wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam